bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan idilkiinba halkan waa reediyooga dalsan kusoo dhawaada warka duhur qodobadana waxaa ka mid ah
afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib dhaawacii ka soo gaaray qarax lala beegsaday
maamulka gobolka gedo oo ka hadlay doorashada kuraasta golaha shacabka ah ee magaalada garbahare ee xarunta gobolkaas
dowladda shiinaha orgey oo cusub usoo magacaabay dalal ay ku jirto soomaaliya
madaxweynaha puntland oo lagu wado inuu kulamo la qaato ismada gobolka bari si loo xaliyo khilaafka ka dhashay xilka qaadistii agaasime diyaalo
booliska dowladda maraykanka ah oo diyaarado ku raadinaya wiil soomaaliya lagu laahiyay nolol ay gerin
guddiga amniga gobolka nugaal oo amro ka soo saaray amniga magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal
guddoomiyaha gobolka banaadir oo maanta kulan la qaatay wasiirka caafimaadka ee soomaaliya
akhbaaraadka dibadana waxaa ugu doorqoran mas-uulkii ugu horreeyey oo xil sare loogu magacaabay israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa kahornimo oo arbacaha saddex iyo labaatanka bisha labaad sannada labada kun labay dhabaatan qodobadaas oo dhammaystiran aniga iyo faadmila ayaa idiin soo jeedinaynaa
aan ku bilownay qodobka ugu horeeya afayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib dhaawacii kasoo gaaray qarax lala beegsaday
sharafta leh ee qiimaha leh aada iisoo dhawayseynayaan halkan ka mahad celinaya waxaan si gaara uga mahad celinayaa odayaasha qiimaha leh ee ambasador yuusuf garaad iyo tiimka xafiiska ee faaduma ay hogaaminayso iyo dhammaan saaxiibada warbaahinta ee halkan maaragtay soo dhawe weynteeda maanta halkan u joogay waqtigooda qaaliga u lumiya runtii aad iyo aadaan u mahad celinayaa waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo markii dhibkan uu soo gaaray dadkii faraha badnaa ee soomaaliyeed ee dal iyo dibad sameeyey inay maaragtay ii soo duceeyaan ayadana waxay ahayd maaragtay meel walba layga soo duceeyey marka dadkaasna waxaan leeyahay ilahay ajra idinka siiyo waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ra-isul wasaaraha xukuumadda oo runtii gurmad iyo garab istaag buu ii muujiyey oo runtii
kaasi wuxuu ahaa afayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow oo run ahaantii ka sheekeynayay xaaladiisii caafimaad oo lagu soo dabiibay dalka turkiga kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray gaari uu watay oo lagula eegtay ee qarax waxaana markaasi afayeenka xukuumadda kaga mahad celiyey garab istaaggii ay u muujiyeen islamarkaana xaaladiisa hadda macalimow waxay u muuqataa mid sidii hore kasoo hagaagtay
maamulka gobolka gedo ayaa ka hadlayay doorashada kuraasta ah ee degaan doorashadaha magaaladaasi garbahaare ee xarunta gobolka gedo sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheena xuseen washington maamulka gedo ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlaya kuraasta doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee taalla magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo gudoomiyaha gobolka gedo ee dowladda federaalk soomaaliya axmed buule garaad anjeex ayaa ka hadlay doorashada lix iyo toban kursi ee taala magaalada garbaharey kuwaas oo murano xoogan ay hareeyeen buule oo la hadlayay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa shaaciyey in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in doorashada ay ka dhacdo garbaharey gudoomiyaha gobolka ayaa xusay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorashada kuraasta taalla degmada garbaharey wuxuuna xusay in doorashada ay dhici doonto waa ay ka dhici doonto magaalada isla markaana doorashadaas ay noqoto mid xor iyo xalaala ku dhacda hadalka hafi guddiga waa gudoomiyaha gud- gudoomiyaha gobolka gadoohe ee dowladda federaalka axmed bulle garaad canjeex ayaa waxa uu ku su-aadaya iyadoo dhowaan afyeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ah ambasador axmed safiina uu sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka jira doorashada kuraasta golaha shacabka ee garbaharig aan loo joojin doonin doorashada islamarkaana ay sii socon doonto doorashada haddii uu sii jiro khilaafka ka taagan kuraastaas oo isku hayaan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland si kastaba maamulka jubbaland ayaa kan hore sheegay in kuraasta doorashadooda golaha shacabka ay taallo magaalada garbahaare aan magaaladaas lagu qaban doonin ilaa dowladda federaalka ay dib ugu celiso gobolka gadow ciidankii ay hore ugu daabushay waxaana gobolkaas halkan ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka isuguna jira golgol iyo haramcad islamarkaana waxa ay dowladda halkaasi geystay sanadkii hore iyadoona maamulka jubbaland ay sheegeen in doorashada golaha shacabka aan lagu qaban doonin halkaas ilaa intay ku sugayeen ciidamada dowladda balse maamulka gobolka gadow ee dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay inay- in ay diyaar u yihiin qabashada doorashadaas kuraastooda ay taalo magaalada galbaharey waana lix iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee deegaan doorashadu tahay magaalada galbaharey
sida qodobkan uu soo socdo ku faahfaahinayo waryahayga cabdisalaan julle shaakir dowladda shiinaha ayaa ergey cusub usoo magacawday dalal ay ku jirto soomaaliya
dowladda dalka shiinaha ayaa ergey cusub usoo magaca- magacawday gudaha dalka soomaaliya ergeygan ayaana waxaa lagu magacaabaa shubing waxa uuna ka mid noqon doonaa ergeyda wadankaasi ama ergeyga wa- wadankaasi shiinaha u fadhin doona geeska afrika wadamada geeska afrika oo ay colaaduhu ka jiraan sida etoobiya eritereya iyo soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada uu ergeygan cusub ka howlgeli doono saddexdan wadan ayaana guud ahaan waxaa ka jira dhibaatooyin kala duwan oo waaweyn ergeyga lagu magacaabo shuw ayaa horey uga soo noqday safiirka shiinaha u fadhiya babu news gania waxaana uu khibrad u leeyahay ka shaqaynta arrimaha afrika ameerika iyo sidoo kale oshian sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wangiyu ayaa sidoo kale ku dhawaaqay bishii janaayo mar uu safar ku marayey bariga afrika in magacaabista noocan ah lasii qorsheeyey mar hore shaqadiisu waxay noqon doontaa inuu ka shaqeeyo horumarinta qorshaha nabadeed ee shiinaha ee gobolka kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu caabiyo waddamada gobolka si ay u helaan xasilooni horumar iyo barwaaqo mustaqbal fog leh ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka shiinaha waanki wembe ninka lagu magacaabo master shuw ayaa sidoo kale waxa uu hadda ka howlgeli doonaa waddamada etoobiya eritereya iyo soomaaliya waddamadaas oo colaado iyo sidoo kale abaaro kala duwan ay harayeen
madaxweynaha maamulka puntland ayaa lagu wada magaalada boosaaso xarunta gobolka bari inuu kulan kula qaato dhismada iyo waxgaradka gobolka si loo xaliyo arrintii ka dhalatay khilaafkii xilka qaadisii agaasimihii eedabiya sarka salmaan cagadaal ayaa warkan faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu kulamo kala duwan la yeesho isimada gobolka bari madaxweyne siciid deni ayaa isimada iyo odayaasha dhaqanka gobolka ka codsaday inuu kulamo la qaato si xal buuxa looga gaaro arrimaha ka jira boosaaso gaar ahaan khilaafkii ka dhashay xilkaqaadistii uu deni ku sameeyey agaasimihii ciidanka b s f ta warar la helayo ayaa sheegaya in isimada gobolka bari ay madaxweynaha ka aqbaleen codsiga uga yimid islamarkaana ay la kulmayaan iyagoona wadahadal ka yeelan doona xalinta khilaafka jira si xal waara loogu ga- si- si loo- si loo xaliyo wax kasta oo ka dhexeeya labada dhinac madaxweynaha maamulka puntland oo maalin ka horgaaray bo- magaalada boosaaso ayaa sidoo kale kulamay la yeeshay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta gobolka bari wuxuuna kala hadlay xoojinta amniga magaalada boosaaso oo falal amni daro ah ay ka dhacayeen maalmihii lasoo dhaafay si kastaba ahaatee khilaafka ka dhashay xilka qaadistii uu madaxweyne siciid cabdulaahi deni ku sameeyey agaasimihii ciidanka b s f ta puntland maxamuud cismaan diyaano ayaa xal ilaa haatan laga gaarin iyada oo dhowr jeer ay fashilmeen iskuday lagu doonayay in xal waara khilaafkaasi laga gaaro
booliiska dowladda maraykanka ayaa diyaarado ku raadinaya wiil soomaaliya oo lagu laayahay nolol iyo geeri cali aadan axmed
magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalka maraykanka ayaa waxaa lagu laayahay wiil markaasi soomaali ah oo la baadigoobayo ciidanka booliska iyo qaar ka mida bulshada ayaa baadigoobaya goobtii ugu dambeysay ee lagu arkay wiilka soomaaliga ah oo lagu magacaabi jiray cali sheegow oo toban iyo toddoba sano jir ah kana tirsana ama ka mid ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee colombos ohio wiilkan soomaaliga ah ee la raadinayo cali sheegow ayaa markii ugu dambeysay waxaa lagu tilmaamay inuu ku sugnaa goob hara ah oo xaafadda u dhow halka uu ka degan yahay oo ay fadhiyaan biyo badan sida lagu arkay sawirro laga soo qaaday booliiska magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalka maraykanka ayaa baadigoobka wiilka u adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobterka iyo aaladaha duula ee iswada ee daroniska si loo helo caliyare oo raq iyo ruuxba lagu laayahay qaybo ka mid a ehelka iyo dariska wiilkan la laayahay ayaa maanta wada jooga meeshii ugu dambeysay ee ku sugnaa cali isaga oo booliiska kada iyaga oo booliiska ka dalbaday inay soo helaan wiilkooda oo ka mid ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada colombos ohio
gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa muqdisho ayaa waxa uu fariin u diray wasaaradda caafimaadka ama waaxda caafimaadka ee dowladda hoose xamara gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duqa muqdisho cumar maxamed cumar fanishe ayaa sheegay inuu kulan gaaro maanta ula qaatay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xilgaarsiinta fawsiye abiy karnuur iyo agaasimaha caafimaadka waaxda dowladda hoose xamara kulankan looga hadlay waxyaabihii ka qabsoomay horumarinta adeegyada caafimaadka tan iyo markii maamulka gobolka banaadir wasaarada caafimaadka kala soo wareegay maamulka adeegyada caafimaadka ee caasimada taasoo ka soo wareegtay muddo hal sana ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa faray waaxda caafimaadka ee dowladda hoose xamar in sanadda labada kun labaatan ay xoogga saaraan sidii bulshada caasimadii u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo taylay islamarkaana bilaash ah maamulka gobolka ee kol hore wasaaradda caafimaadku kala wareegay agaasinka guud ee wasaaradda caafimaadka ee caasimadda
markana haddii aan firino guddiga amniga gobolka nugaal ayaa mara ka soo saaray amniga magaalada garowe ee xarunta gobolkaasi nugaal taliyaha booliiska gobolka nugaal ayaa ciidamada ku sugan halkaas faray in magaalada wax badan lagu ridin islamarkaana shacabka si wanaagsan looguna macaamilo maadaama dhowaan halkaas lagu wado inay ka dhacdo doorasho lix kursi oo ka dhiman golaha shacabka waxaana sidoo kale taliyo uu sheegay in maalmihii ugu dambeeya ay ka shaqaynayeen amniga gobolka nugaal islamarkaana ay ku dardargelinayeen si ay nabad u noqoto magaalada garowe ee xarunta gobolkaasi nugaal waxaana ah oo sidoo kale taliyuhu ay sheegay in ciidamada ay ku amran yihiin in ay joojiyaan sida markaasi ay dadka ula dhaqmaan ciidamada booliiska ee ku sugan halkaas shacabka ku nool gobolka nugaal waxaana uu sheegay inay xoojin doonaan dardargelinta xaqiijinta ammaanka la xiriira magaalada garowe ee xarunta gobolkaasi nugaal xilli halkaas doorasho lagu qaban doono
abdoorkaasi aad ka dhegeysaneyseen oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalkaasi yuhuudda ayaa markii ugu horreysay xil u magacaawday nin isagoo muslim ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi yuhuudda ayaa sheegtay inay ninkan isagoo ka soo jeeda dadka falastiiniyiinta ee iyagu degeen qaybaha maamulka yuhuuddu ay xoog ay ku haystaan oo kale haysta reer falastiin waana mas-uulkii ugu horreeyay ee dal isagu muslim ah xil sarana ka qabta dowladda dalkaasi yuhuudda dadkii inta badan falanqeeya arrimaha siyaasadda dalkaasi ayaa sheegay in tan ay noqonayso mid soo dhoweynaysa shacabka reer falastiin weliba sidoo kale kuwa yuhuudda iyagoo xoogga ku haysta dhulkooda
waanaga intaa guud ahaan warkii aad ka dhagaysanayseen raadiyooga dalsan xuseen washington ayaa soo saaray wadijir waxaad kugu akrinayay shiine iyo faadumo intaa war kala mid a dib ugu kulmi doona nabadgelyo wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radiyo dalsan ee halkaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel